waqti oo kooban bisha janaayo maanta waa toban sanadkuna waa laba kun lix iyo toban warka waxaa si toosa idinkaga akriyi doona istuudiyaha wadajir radio ee magaalada atlanta anigoo ah cabdilcaziiz sidi wararkeena maantana waxaa ugu dooroon dowladda soomaaliya oo ka hadashay tallaabadii xiriirka ay ugu jartay dowladda islaamiga ee iiraan dowladda soomaaliya oo ku dhawaaqday in shirka maamul sameynta gobolada hiiraan iyo shabeellada dhexe uu furmi doono maalinta talaadada ah oo labiyo tobanka bisha ku aadan sidoo kale ayaa wararkeena waxaa kamid ah faahfaahin kasoo baxaysa qarax saaka ka dhacay degmada shibis ee gobolka banaadir qaar ka mid ah madaxda maamul goboleedada dalka oo iyagana caawa ku hoyanaya magaalada kismaayo maamulka cusub ee looga dhawaaqay magaalada muqdisho ee jubba ganaane loogu magac daray aanu ku bilaabanay sida uu kusoo waramayo waryahiina magaalada muqdisho maxamed kaafi waxaa dowladda soomaaliya maanta markii ugu horreysay ka hadashay waxaa keenay in ay xiriirka u jarto dowladda islaamiga ah ee iiraan waa kan kaafi jumhuuriyadda soomaaliya ayaa markii ugu horreysay faahfaahin ka bixiyey tallaabadii dowladda soomaaliya ee xiriirka ugu jartay dowladda iiraan waxa uu sheegay dowladda iiraan in falaliyadda ku ah ammaanka ay ka waday gudaha dalka taasina ay kasoo horjeesatay dowladda federaalk soomaaliya madaxweyne xasan oo arrimahaasi ka hadlay waxa uu yidhi dagaal qabiilaan soo qalnay dagaal maxaan ku dhahaa qaabdadkaan soo qalnay toban sano labaatan sano soddon sano ka bacda haddana dagaalkii meedo haddana shiica iyo magaciisa inaan iyo iyo sunna inaan haddana galno waa waa waa wax laga fiican yahay oo aan ka ka ka fogaa karno dadkeenu waa dhibaataysan yahay waa duruufaysan yahay in kaalme iyo gargaar la siiyo wax badan laakiin dee macquul ma aha kaalme iyo gargaar aan gadaasheeda waxa ku jiraan aan garan karno arki karno oo caqligeeda iyo aqoonteeda ilaahayna siiyey waxaan hay-adda marusgida ku ammaanaya waxaa ka mid ah dadka waxaa ka shaqeynaya individuals shakhsiyaadka qaarkood taariikhdooda iyo meeshay ka yimaadeen kuwii lubnaan ka soo shaqayn jiray iyo kuwii maxaanku dhaha ciraaq ka soo shaqayn jiray iyo maxaanku dhahday xog ay la wadaageen dadka annaga maxaan saaxiibada nala ah dad la yaqaano saraakiil la yaqaano oo maxaanku dhahday kusoo guulaysta mashaariic badan oo shiicayn ah iyo baayinta iyo filinta shiicaynta meelo dad uga soo guulaystay in dadka intay u yimaadeen ay mashaacirta ka keendigaan dad weyn intadeystaan ay yidhaahdeen maxaa dadka masaakiinta kaalmeynayna macquul maaha dhanka kale faahfaahinna ayaa ka soo baxaya qarax maanta ka dhacay xaafadda nasiib duunto ee degmada shibis ee gobolka banaadir qaraxan ayaa waxaa gaarigiisa lagu xiray mas-uul ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya inkasta oo ka badbaaday waxaa ka soo gaaray dhaawac afhayeenka gobolka banaadir cabdifitaax cumar xalana oo warbaahinta la hadlay ayaa waxa uu yidhi muwaadin soomaaliyeed u ahaa oo degan degmada shibis kana shaqaynayay dekada muqdisho allaha caafimaad degdega siiyo walaalka kale la dhaawacmayna oo goobta isaguna maraayana asagana allaha bogsiiyo ilaahay dawidma waa waxaan rajaynaynaa in saas loo fashiliyo oo aysan hamigay rabaan aysan kuwaas arxan ka daran oo aysan gaarin insha allahuna ciidamada soo majeystayaalaha jira oo qaranka soomaalida u leeyahy weli ma hayno xogta dhabta ah iyo shaqada uu ka qabanayo dekada laakiin muwaadin soomaaliyeed oo shaqaalaha dekada ayuu ahaa dhaawacaad u fawdaa gaaray waa la dabiibayaa ilaahay caafiya aan u ducayno qorshu uu cad yahay waad arkaydeen eedaha ammaanku baabkay u fashilinayeen oo aad daawanayseen inta la qabtay iyo inta dhacaysa inta la qabanayo la fashilinayaa badan aad bay umahadsan yihiin walalaha eedaha ammaanka gobolka iyo dhammaan qabka uga hortagaya waxa dhacaya aad ay yaryihiin waxa la fashilinayaa badan maxamed kaafi shaqbukuryada wadajir muqdisho aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay waryahiina magaalada muqdisho maxamed kaafi warbixintaas noo soo diray dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa ugu dambeyn ku dhawaaqday in labiyo tobanka bisha oo ku aadan maalinimada talaadada ah uu furmi doono shirka maamul u sameynta maamul goboleedka ugu dambeeya dalka oo noqon doono gobolada hiiraan iyo shabeellada dhexe midooyntooda waa kan mar kale kaafi dowladda federaalk soomaaliya ayaa go-aamisay in maalinta talaadada ah ee soo socota magaalada jowhar oo ka furmay shirka maamulisida gobolada hiiraan iyo shabeellaha dhexe iyadoo shirkan in muddo a la sugayey qabanqaabadii ugu dambeysay ee loogu diyaar garoobayo shirkan ayaa waxa uu ka socdaa magaalada jowhar waxaana sidoo kale magaaladaasi kusii qulqulaya wufuud ka imaaneysa degmooyin kala duwan ee shabeellaha dhexe iyo weliba hiiraan sidoo kale mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya iyo weli umartay sharaf kale ayaa gaaray magaaladaasi jowhar kuwaas oo isku diyaarinaya ka qaybgalka shirkani ka dhacaya magaalada jowhar hore ayaa madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud wuxuu u go-aamiyey in magaalada jowhar ay noqoto magaalada martigelinaysa howlaha maamulnisida gobolada hiiraan iyo shabeellaha dhexe iyadoo sidoo kale madaxweynuhu horey u iclaamiyey in caasimada labadani gobol ay noqoto degmada buulaburde dhanka kale magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose maalinta beritoa waxaa ka furmaya shirka madasha wadatashiga qaran ee la doonaya in lagu go-aamiyo nuuca doorashada ee dalka ka dhacaysa shirkan ayaa waxaa ka qeybgelaya madaxda dowladda federaalk iyo kuwa maamul goboleedyada maanta magaalada kismaayo waxaa gaaray madaxweynaha puntland iyo madaxweynaha galmudug waxaana halkaas ku soo dhaweeyey madaxweynaha maamulka jubbaland niman magaalada kismaayo oo uu dhowaan ka bilaaban doono shirkii holasha watashiga soomaaliyeed aad iyo aad ayaan uga mahadnaqaynaa aniga waxdigaygu soo dhoweynta quruxda badan ee dadka reer kismaayo dhammaan ma soo dhoweeyeen aadaan uga mahadnaqayn dowla axmed xasan axmed madoobe iyo shacabka reer kismaayo iyo reer jubbalandba eedhegada wadanimo ay nagu qaabile naguna soo dhoweeyeen sida madaxweynuhu sheegay waxaaya shirkan waa shirka iyo meesha soomaaliya mustaqbalka soomaaliya ee sanadaha soo socda waxa waxaa laga hadlaya dabcan wuxuu ahaan doonaa shir muhiim ah go-aamadiisuna ay saameyn weyn ku yeelan doonaan mustaqbalka soomaaliya sidaas daraaddeed waxaan rajaynaynaa in shirkan uu noqdo mid ay ka soo baxaan soo baxa soomaaliya guud ahaan gaar ahaan cid kasta ay ku qanacdo ay ku yeerato ra'yigooda iyo aragtidooda shuca iyo dadka ay matalayaan iyo dowlada ay matalayaan rajeynayna marka cid walbaaba wax wanaag ah wanaag soomaaliyeed cid kasta wanaag waxaan rajeynayaa inuu noqdo midkii soomaaliya meesha hadda joogto ka qaada lahayd meesha ku da-aysa hesho gela dowladnimadeeda dowladnimadeeda gela inay noqdo ku noqdo ayaan rajeynaya agaba ina
waxaa farxad weyn noo ah inaan soo gaarnay anigii wafdaan hogaaminaya magaalada kismaayo jubbaland iyo sida farxadda leh naloo soo dhoweeyey maamulka iyo madaxweynaha iyo dhammaan shacabweynaha reer jubbaland ay nagu soo dhoweeyeen ujeedada safarkanaga waxay ahayd inaan ka qayb galno shirar kala duwana meeshaan ka dhacaya shirka wadatashiga soomaaliyeed oo halkan lagu qabanayo aan rajeynayn inay guulo iyo waxyaaba miradhalah oo soomaaliya mustaqbalkeeda iyo aayaheeda inay ka soo baxaan iyo shir kale oo looga ambaqaadayo heshiiskii magaalada gaalkacyo shaqaaqadii yareed ee ka dhacday puntland iyo iyo galmudug oo asagana aan rajeynayno in aan halkaa kasii ambaqaadno heshiiskii iyo taabagelintiisii aad iyo aada lagu mahad celinayaa dowlad goboleedka jubbaland madaxweynaheeda maamulkeeda iyo shacabkeeda sidii deerna in loo soo dhaweeyey madaxweynaha jubbaland axmed madoobe ayaa rajo wanaagsan ka muujiyey in madaxda ka qaybgalaya shirka ka dhacaya magaalada kismaayo ay wax wanaagsan isku fahmaan oo anfacaya ummadda soomaaliyeed aanoo bilow gurigiisii yimid ayna marti dareemaynin inay yihiin dad gurigooda ka yimid oo gurigoodii yimid soo dhowaada yoona madaxweyne iyo waftigaagu aad baan ugu faraxsanahay maasinkiina dadka reer jubbaland iyo gaaraan reer kismaayona aad bay idiin soo dhoweynayaan waxaana jeclahay insha allahu kulankan aan isugu nimidno inuu noqdo mid midha dhala shacabka soomaalida laga hawtaagayna natiijada midha dhala insha allah
maxamed kaafi sheekh abuukarnidi wadajir muqdisho aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay waryaheena magaalada muqdisho maxamed kaafi warbixintaas nooga soo diray isagoo ku sugan magaalada muqdisho waxaa haatan khadka si toosa ugu jira guddoomiyaha golaha badbaadada koonfur galbeed cabdulqaadir abuukar sheikh oo ku sugan magaalada ordru ee dalka sweden kusoo dhawo cabdulqaadir wadajir radio
waa mahadsan tahay walaal cabdicasiis sheekh saalex iyo warbaahinta daqiiq news iyo wiliki radio
cabdulqaadir guud ahaan golaha badbaadada koonfur galbeed aasaaskiisii iyo waxqabadkiisii haddii aad si gaaban noogu dulmarto maxaad nooga sheegi kartaa
bismillahi raxmaani raxiim runtii waa su-aal aada u wanaagsan ujeedada loo asaasay ururka badbaadada koonfur galbeed soomaaliya ururkaas oo ay asaaseen aqoon-yahano iyo waxkar kasoo jeeda koonfur galbeed waxyaabalaasaas waxaa kamid ah kadib markaan aragnay marxalada adag uu marahayo dalka soomaaliya gaar ahaan koonfur galbeed soomaaliya iyo markaan aragnay fikradaha kala duwan ee ku aadan dhismaha maamulka goboleedka koonfurta galbeed iyo markaan garwaaqsanay xaaladaha uu ku jiro adag shacabka koonfur galbeed soomaaliya ayaa waxaan maaragtay ismariy in ay ku midoogaan aqoon-yahano kala duwan oo ku nool dalka gudihiisa iyo dibadiisa si loo badbaadiyo mustaqbalka iyo aayaha iyo siyaasadda shacabka koonfur galbeed ee soomaaliya
waa tahay koonfur galbeed maamulka iyo hay-adaha haatan u samaysan iyo xiriirka idinka idinkala dhexeeya ayaa dad badani dabcan waxa ay si gaara u fiirinayaan inta uu la eg yahay marka maxaad nooga sheegi kartaa xiriirka idin dhexeeyo idinkoo dibad jooga iyo maamulkii gudaha ku jiro sidii loo wada badbaadin lahaa ummadaasi dulman
walahi cabdicasiis marka hore maamulka dibadda keliya kama dhisna maamulka waxa uu le wuxuu ku leeyahay hadda xafiis shaqaynaya oo ka furan magaalada baydhabo taas oo ay joogaan xubno muhiim ah waxaa jooga gudoomiye ku-xigeenka waxaa jooga kale xubno kale oo aqoon-yahano ah oo maaragtay arrimo badan oo dhinaca arrimaha bulshada ka shaqeeya marka ay gudaha iyo dibadda labadaba xiriir fiican ayaan maln lanaynahay bulshada maaragtay koonfur galbeed gaar ahaan waxaan xiriir aada u arimlaal aan leenahay dadka ku nool gudaha dalka soomaaliya runtii oo arrimaheena maaragtay ay ku ku wajahaan in wax laga qabto dhibaatooyinka ka jira gudaha dalka soomaaliya dabcan dibaddan waxaa ku nool dad fara badan oo kufarkada marka xiriirkeena aad ba u wanaagsanay gudaha iyo dibadda labadaba
sidaa tilmaantay xiriirkiina aad buu u wanaagsan yahay gudaha iyo dibadda dhanka kalena maaragtay guud ahaan dadka koonfur galbeed haatan waa ay qaybsan yihiin sida aad adiguba laga yaabay inaad ka markhaati kacayso amaba aasaaska ururkaba ay sal u tahay in ummaddii la mideeyo marka ilaa iyo hadda midaynta ummadda in ay ku midoobaan waxa ay haystaan maxaa idinkaga qabsoomay
hadda waxaa jira barnaamijyo badan oo aan xiriir badan oo aan la soo dannay hogaamiyaal kala duwan oo dhinaca bulshada ah waxaan xiriir la soo danay dad fara badan oo dhinaca maaragtay ku jira federaalka oo baarlamaanka dhexe iyo dowladda federaalka waxaan xiriir la soo danay aqoon-yahano kala duwan oo ku nool dibadda iyo gudahaba kuwaas aan ka ururinayno fikrado kala duwan si fikradahaas markaan helno oo bulshada kala duwan aan maaragtay waxaan leenahay koox kale oo ku takhasusta dhinaca maaragtay sahanka iyo iyo maaragtay xagga cilmiga maaragtay bulshada kuwaas aan doonayna markaan helno fikradahaas kala duwan inaan ururino markaas aan soo saarno maaragtay waxyaabihii aaladihii arrimahaas lagu xalinayo gaar ahaan inaan qabano shirweyne mas-uulkeena dhammaan hogaamiyaasha bulshada koonfur galbeed meelwada ay joogaan kaasoo loogu tashanahayo aayaha shacabka koonfur galbeed iyo dhammaan ummadda koonfur galbeed meesha hadda ku socda in laga bedelo oo maaragtay dareemina in uusan ku soconin si wanaagsan
waa tahay maamulka koonfur galbeed haatan dhismihiisa kolka laga reebo madaxweynaha xafiiskiisa oo madaxweyne ku-xigeenno sida dastuurka uu qorayo ay ka maqan yihiin inta kale waa uu dhisan yahay haddana sidaasi oo ay tahay dhaliilna kama marna oo maaragtay dad badan ay tabanayaan marka dadka tabanaya qaar ka mida xataa waxa ay sameeyeen maamul goboleed ayaga u gaara sida bakool sare waxa loogu magac daray marka ururkiina arrimaha ku aadan dhibta dhexdeeda dhibta maamulka dhexdiisa taagan maxaad ka leedihiin amaba maxaa idinkaga qorshaysan inaad ka qabataan
marka hore waa natiidara marka ugu horeysa in runtii in hoggaan marka qofka uu maaragtay hogaaminta bulshada waxay u baahan tahay runtii waxay u baahan tahay daacadnimo ayay u baahan tahay iyo cadaalad cadaaladda haddii la waayo wax suurtagelaysa ma jirto wax dhacaya ma jirto sida maaragtay ku cad lowdada ama maaragtay calaamadda gooha koonfur galbeed soomaaliya waa cadaalad marka cadaalad haddii la waayo waxa weeyaan wax soconaya ma jirto wax walba burahayaan bulshada la waayo nabadgelyadii in la waayo horumarkii in lagu mashquulo khilaaf in lagu mashquulo maaragtay waxyaabo aan loo bahnay marka waxa sal u ah sida aan dareemahay dhibaatooyinka socdan kastoo aysan ahayn in maaragtay maanta aysan noqon karin bokolka gobol ama degma gooy karta ama in wax la maaragtay la aqoonsan karin inaysan ahayn laakiin dhibaatada salka ku haysa kulli mid keliya maaha bokol waxaa dhibaatooyinka tagashada la hoose oo maaragtay dadka deganna aad ay uga cabaabahayaan arrimaha maaragtay sidii loo qaybsaday ha ahaato baarlamaanka sidii loo qaybsaday wasiirada sidii loo qaybsaday xataa maamulka koonfur galbeed dhinac kastaba
waata waxaad soo hadal qaaday gobolka shabeellada hoose gobolka shabeellada hoosena dhibaatooyinkiisa hal iyo labo iyo wakti iyo saacad laguma soo koobi karo waa la wada soconnaa marka haddii gobolka shabeellada hoose dadka deegaan ahaan uleena lagu riixayo maamulka koonfur galbeed inay hoggaan u yihiin isla markaasna ay tabanayaan dhibaatooyin aada u ballaaran oo ay ugu horeyso deegaankooda oo haatan ayba u eg yihiin kolka aad eegto qaabka uu u dhisan yahay baarlamaanka koonfur galbeed in ay ku yihiin dad ugu yar dad ahaan gobolkoodaba looga tiro badan yahay oo dad kale ay ku nool yihiin arrimaha noocaas oo kale ah ka wacyigelinta ummadda iyo weliba u bandhigista maamulka ururkaaga cabdiqaadir muxuu ka qabtay
runtii waa su-aal wanaagsan runta marka hore waxaa ayaan daro ah in dadka in bulshada ku dhaqan gobolka shabeelle hoose ay noqotay soomaaliya maanta meesha keliya ee dulman ama meesha keliya aan oran karo boqol kiiba sagaashan iyo sagaal in dulmi weyn uu ka dhacay tan iyo burburka dowladda siyaas dare ilaa iyo hadda oo lislahaa marka dawlad dhalato ama dawlad maarata ay leeyihiin ayaga ku magacaaban in dhibaatooyinkaas ay bixi doonaan laakiin dhibaatooyinkii weysin weysii laba jibaarmeed aan weysii saddex jibaarmeed aan oran karnaa dhibaatada sababtoo waxaad arkaysaa sida loo qaybsaday dhinaca maaragtay xildhibaanada oo koonfur galbeed markaa fiiriso dadkii shacabka ah oo deganaa oo ku noolaa oo boqolkiiba aan oran kara sagaashan boqolkiiba sagaashan oo asal ahaan kasoo jeeda gobolka shabeelle hoose waxaa laga qadiyey xubnihii ay ku lahaayeen xildhibaanada waxaa la siiyey wax ka yar shan boqolkiiba shan iyo labaatan oo maalan karo boqolkiiba todoba iyo labaatan marka waa ayaan daro in maaragtay dad ka tirsan ama kasoo jeeda hoggaanka ama kasoo jeeda koonfur galbeed dhinac shabeelle hoose iyagoo arrintaas inaysan ka hadlin marka waxyaabaha noo qorkusha waxaa kamid a in aan ururino dhammaan dhibaatooyinka dadka ay sheeganayaan islamarkaas aan u gudbino dadka dhibaatada geysta ama dadka kale maaragtay sida maaragtay international communityga oo arrimahani ayagu maaragtay donors wax gudbiyo ama lacagaha bixiyo iyo dhammaan maaragtay dadka ku shaqa leh maamul wanaagga soomaaliya inaan kala hadalno ayna ku jirto macnaha imaamul koonfurta dadkiisa in arrintaasi kala hadalno marka waan runta ayaan daro in dadka boqolkiiba sagaashan iyo sagaal aan oran karo dadka kasoo asaal ahaan usoo jeeda maanta in laga qadiyo oo maaragtay maamulkii ha haato xataa ma ahan dhinaca maamulka hataa dhinac kasta ganacsiga haato dhinaca maaragtay waxbarashada dhinaca maaragtay ilmaha bulshada meel kasta ka qabtayin marka waxaana soo gaaray maaragtay dhibaat waxaana soo gaaray dacwooyin aada u fara badan kuwaas oo aan ku hoda inaan ururino waa tahay cabdiqaadir shalay waxaa magaalada muqdisho heshiis ku gaaray adoo aadna usoo koobaya shariif xasan iyo axmed madoobe isla markaana muqdisho waxaa loogaga dhawaaqay jubba ganaane state oo isagana raba in xuquuqdiisa uu doonto ururkaaga labadaas arrimood waa maxay aragtida uu ka qabo sidoo kalena waxaan jeclaan lahaa inaad noogu soo gunaanado aragtidiina ku aadan shirka kismaayo maalinimada berita ka furmaya
marka waxaan oran karaa kulankii ka dhacay shalay aeroportka magaalada muqdisho adancadda aeroport ay ku jireen shariif xasan iyo axmed madoobe runtii wuxuu ahaa kulan aan lagala tashan bulshada ku dhaqan labada bulshada bulshada ku dhaqan koonfur galbeed marka ma ar waxaan oran karaa ma ahayn kulan xalaala wuxuu ahaa kulan shaksiyaad meesha ku jira kulan ma ahan dadkii kasoo jeeda koonfur galbeed ay goobjoog ka ahaayeen tan kale haddaan u gudagalo dhinaca kale oo ganaana state runtii waan soo dhaweynaynaa si aada iyo aad sababtoo ah dadka meeshaasi laga soo doortay ama madaxweynaha laga doortay ama maamulka meeshaasi laga doortay waa maamul xalaal ah oran karaa oo kasoo jeeda shacabkii waana maamul ay shacabka meesha ay farahooda ku suubsadeen oo aan lagu qasbin ama cid soo qasabta ay jiran waa dad waa maamulkiina shacabka marka maamulka gadnaana state waa soo dhaweynaynaa baan leenahay waana ku ammaanayna inay shaqadooda hore usii wataan oo ay gutaan waajibaadkooda aysan cidna kale ka sugin international community cidna aysan ku sugin ayagu ay gacmahooda ku sugtaan tan kale haddaan usoo gudagalo runtii waa ay nasiib darro kale kulun ka dhici doona maayo ma aha kulun ay ka qaybgeli doonaan dadkii xaqa u ahaa wakiiladii koonfur galbeed ma aha runtii inkastoo ay ka qaybgelayso dawladda koonfur galbeed haddana waxaa ka maqan meesha ka qaybgalka dadka ay ka go-do talada koonfur galbeed ama is oran karo waxay ka hadli doonaan ama ay soo bandhigi doonaan baahida runtaahi loo baahan yahay qaabka dawladda soomaaliya lagu soo xuli doono marka waxaan oran doonaa kulankaas ugu muuqdo wuxuu noqon doonaa guuri dalbeed kale oo ka dhacda dalka soomaaliya haddii sida ay u socdo hadda ay wax ku dhacaan aad iyo aad iyo aad ayaynu kaaga mahad celinaynaa cabdulqaadir abuukar sheikh oo ah guddoomiyaha golaha badbaadinta koonfur galbeed soomaaliya isagoo ku sugan magaalada oradl ee dalka sweden si toosa halkan wadajir radio ula hadlay aad iyo aad ayaynu kaaga mahad celinaynaa cabdiqaadir